maqribnimadii maanta deegaanka qornyooley ayaa waxaa weerar aad u xoog badan ku qaaday utubyo ka tirsan xarakada al-shabaab ayagoo weeraray meelaha ay ku degan yihiin ciidamada dowladda iyo weliba kuwa amisom deegaankaasi waxaa haatan lagu soo waramayaa in deegaanka gudihiisa ay ku socoto rasaas aad u xoog badan dadka deegaanka waxay sheegeen in ay maqlayaan rasaas aad u xoog badan oo ka soconayo goobaha ay dowladda ay ku degan tahay deegaanka gudihiisa ee qornooley cabdiqaadir waxaad ii sheegtay in dagaalka maqribnimadii maanta uu bilowday dagaalka waktigan ma socdaa dagaalka haatan wuu socdaa wuxuu bilowday maqribnimadii maanta ilaa iyo haatan wuu socdaa waxaa la maqlayaa rastaas aad u xoog badan iyo weliba xubka lagu tuuro garbaha kuwaas oo ay isku adeegsanayaan labada dhinac waxa dadka deegaanka haatan ay sheegayaan jaceylow in ay maqlayaan rasaas aad u xoog badan waxay sheegeen dadka in ay dhammaantood hawadka ay u yaalaan dhulka waxayna sheegeen in rasaastaasi ay tahay tii ugu darneed waayahanba deegaanka gudihiisa lagu maqlo waayahay khasaaraha dhabta ah ee dagaalkaasi uu sababay ma la ogaan karaa waktigan in badan dadka deegaanka oo aan la xiriiray waxay sheegeen khasaaraha iyo weliba dagaalkaasi waxa uu dhaliyay lama ogaan karo waxay sheegeen in haatan ay socoto rasaas aad u xoog badan waxaa la xiriiray dhowr dhinac oo ka mid ah dadka deegaanka maadaama ay ii suurtoobi weysay inaan la xiriiray madaxda oo aan ka aan ka waayay qadka skypeka balse dadka deegaanka aan ku xulay waxay sheegeen in rasaas aad u xoog badan ay socoto khasaarahan haatan aan la ogaan karin balse waxay ii sheegeen inay jirto dhibaatooyin oo ku dhashay dagaalkaasi cabdiqaadirow dadkii shacabka ahaa ee deegaanka qoryooley deganaa dagaalka xooggiisa markuu u bilowday waxaana soo gaaraysaa in deegaanka ay ka barakaceen oo dhanka iyo beeraha ay galeen arrimahaasi wax ma ka jiraan in badan jeceelow dadka qaarkood oo aan la xiriiray waxay sheegeen in haatan ay ku sugan yihiin dhanka iyo beeraha ay ku jiraan meelaha kanaalada iyo meelaha biyaha ay maraan waxay sheegeen in deegaanka gudihiisa aan loogu jiri karin rasaasta aadka u xoog badan ee haata ku socota deegaanka gudihiisa dadku waxay sheegeen in dhawaaqa rasaasta ay tahay dhabaas aad u xoog badan deegaanka gudihiisana ay ka baxeen dadka intooda badan haatan waxay ku sugan yihiin meelaha beeraha geedaha hoostooda halkaas ayay jiifaan waxaa la xiriiray qaar ka mid ah dad halkaas ku sugan beeraha waxay sheegeen in deegaanka gudihiisa hataa lagu maqlay rasaas aad u xoog badan balse ay ku suurtooday inay iskaaga baxaan deegaanka ay tagaan meelaha beeraha si ay halkaas naftooda ugu badbaadsadaan jaceelow degmada afgooya ee iminka aad ku sugan tahay deegaanka qoryoole imise ay isku jiraan jeceelow waad mahadsan tahay qoryoole iyo afgooye waxay isku jiraan ku dhawaad ilaa iyo toddoba iyo labaatan kilomitr ilaa iyo ilaa iyo soddon kilomitr bay isku jiraan balse ilaa iyo haatan deegaanka gudihiisana ma jirta hadda wax oo dhaawacyo mise dhimasho ah oo la soo gaarsiiyey balse deegaan dagaalkan uu kusoo caaday xilli haween ah lama ogaan karo dhibaatada ku dhacday balse waxaan filaynaa hadda wixii kusoo kordhaa inaan idin soo gudbin doono deegaankaasi dhowr jeer ayaa dagaalo aad u fara badan ay ku dhaceen balse deegaankaasi oo ay fadhiisamo weeweyn ay ku leeyihiin ciidamada midowda africa ee amisom ee nabad ilaalinta u jooga ee soomaaliya iyo weliba kuwa dowladda oo deegaankaasi ku ah ee xaruma balse deegaankaasi inta badan ciidamada dowladda waxay ku sameeyaan howlgallo aad u fara badan dagaaladan oo kalena lama ogaan karo balse halka ay ku sugan yihiin al-shabaab iyo weliba deegaankan haata uu ku socdo dagaalka ee qornyooley aad ayay iskugu dhow yihiin deegaan lagu magacaabo sida shalambood waxaa ku sugan al-shabaab shalambood iyo qornyooleyna haday badato waxya wax aan toban kilomitr aan dhamen bay isku jiraan bal lama oran karo inta badan waxyaabaha soo laalaaba dagaalada eenkan oo kale ah jeceelow